bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay labaatanka bisha februari sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ee ka mid noqonaya xubnaha maamulka hirshabeelle oo muddooyinkii dambe si aada looga hadalhayay deegaanada maamulka si uu ka arrimiyo wasiirada uu magacaabay madaxweynaha cosoble ayaa waxa ay gaarayaan saddex iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan ku-xigeen iyo sidoo kale lix wasiiru dowle ayadoona la sheegay in xubnahani ay yihiin kuwo muddooyinka dambe si aada looga hadalhayay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle cusuble ayaa eedeymo dhowra kal hore kala kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan beelaha dega gobolka hirshabeelle oo ay ugu horeeya ugu horreyso beelweynta jareerweyne oo sheegtay ballan inuu kaga baxay madaxweyne cosoble waxaa kale maamulka gobolka shay in maalmaha biri iisaadaba ay xiran yihiin waddooyinka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya sababo la xidhiira adkeynta amniga caasimadda waxa ay tilmaameen maamulka in shacabka ay u dulqaataan labada maalin maadaama ay ku beegan tahay maalimaha calimasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa soo yara hagaagaysa xaaladda dadkii ku dhaawacmay weerarkii maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoo ahaa mid ismiidaamin ah oo u fuliyey ruux waday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyadoo sidoo kalena dadka ku dhintay ay haatan sii cagacagaynayaan afartameeyo ruux kuwaasi oo qayb ka ahaa dad ku sugnaa suuqa qaraxa lala eegtay ayadoona hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya weerarkan ay ku tilmaameen mid ay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowda afrika ee amisom madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxyar kadib qaraxaasi isbitaalka madiine oo ah halkii ugu badnaa ee la geeyay dhaawacyadii waxyeelada ay kasoo gaartay weerarka ku booqday asigoo mid mid u gacan qaaday dadkii dhaawacyada daran ee ay soo gaareen ee isbitaalka la gaarsiiyey waxa uuna tilmaamay in dowladdiisa ay ka qayb qaadan doonto sidii gargaar caafimaad loogu heli lahaa dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen weerarka ismiidaaminta ah oo madaxweynaha ku tilmaamay mid bahalnimo ah waxa uuna sidoo kale tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in dowladda culays ay saari doonto sidii looga adkaa lahaa kooxaha ka dambeeya weerarada noocaasi ah madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka dalbaday shacabka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan dowladda sidii looga hortegi lahaa khataraha weerarada noocani ah ee lala bartilmaameysanayo goobaha dadku ay ku badan yihiin iyadoo sidoo kale u sheegay ama kueedeeyey kooxda al-shabaab inay yihiin koox xidatay dhibaataynta bulshada ujeeddo gaar ah ayuu ku tilmaamay weerarka noocani ah ee lagu bartilmaamaysanaya shacabka soomaaliyeed in laga leeyahay waxa uuse sheegay madaxweynuhu in shacabka ay kala shaqayn doonto dowladda sidii looga kaba lahaa dhibaatooyinkaasi dhinaca kale maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa tilmaamay in dowladdiisa ay ka qayb qaadan doonto dib u dhiska goobaha burburay sida uu sheegay haddii ay lacagi soo gasho sidoo kalena agaasimaha guud ee isbitaalka madiina maxamed yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in ay haatan soo hagaagayso inta badan xaaladda dhaawacyada la gaarsiiyey isbitaalkooda oo ah ti udhashay weerarkii ismiidaamintaha ee ka dhacay suuq ku yaala xaafadda wadawaxee degmada wadajir ee gobolka banaadir sidoo kalena hay-adaha ammaanku ay sheegeen in ay ka hortegi doonaan sidoo kalena baaritaano dhowr ay sidii looga qayb qaadan laha hortegisa weerarada wuxuushnimada ah ay geysanayaan kooxaha al-qaacida sida ay ku warameen ciidanka ammaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaa maanta heersir heersaraa loo agaasimay munaasabadda maalinta ciidanka asluubta oo muqdisho lagu qabtay iyadoo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidamadaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya munaasabadda oo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa mas-uuliyiin kala duwan oo khudbado ka jeediyey waxay ammaaneen doorka ciidamada asluubta ay ku leeyihiin xanaaneynta maxaabiista ku jirta halka iyo sidoo kale sida ay mar walba isugu howlaan sidii ay wax kaga qaba lahaayeen maxaabiis ahaanta loo keena xabsiga dhexe ee magaalada sidoo kale waxa ay tilmaameen inay jiraan tiro dad oo haatan ku jiro xabsiga kuwaasi oo cadadkii loogu tala u dhaafay waxayna ka dalbadeen in baariyo dhismaha xarunta ay dadka ku hayaan ee xabsiga magaalada muqdisho saraakiisha sarsare ee asluubta oo munaasabada ka hadasha ayaa ka dalbaday dowladda cusub ee haatan la filayo in ay xooga saarto sidii wax waliba oo ay u baahan yihiin looga saacid lahaa ciidamada asluubta oo ka mid ah halbowlaha u ah dib u soo noolaynta dowladnimadii dalka soomaaliya ee burburtay kal hore halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomafka hooyo oo asha februari iyadoona munaasabada xuskan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan labada waa baarlamaanka iyo xukuumadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo martisharaf oo kasoo qayb gashay xuska maalinta afka hooyo sanad waliba kow iyo labaatanka bishan februari ayaa laga xusaa caalamka hayadoo munaasabadan ilaa maalinta beri ah oo taariikhda kow iyo labaatan ay ku astiisan tahay laga samay doono qaybo badan oo ka mid ah caalamka waxaana maalinta afka hooyo loo asteeyey in sanad waliba looga dabaaldega caalamka kow iyo labaatanka bisha februari mas-uuliyiinta kala duwan ee kasoo qayb gashay oo hadallo kooban ka jeediya muhiim ay u tahay in goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya lagu baahiyo qorista iyo akhrinta luuqadda soomaaliya oo ah halka keliya ee lagala jaan qaadi kara caalamka iyadoona mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada si aad ay ugu dheeraadeen bulshada soomaaliyeed u leedahay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha akademida akademi goboleedka aga iyo sidoo kale midka soomaaliya iyadoona munaasabad ay ka jeedin ay ku sheegeen sida lagama maarmaanka ay u tahay sare u qaadista afka hooyo iyadoona loogu baaqay kuliyadaha iyo goodaha dalka inay baahiyaan qorista iyo akhrinta afka soomaaliga ayna noqoto halka laga saxaya bulshada soomaaliyeed wararkan laga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi hal ruux uu ku geerooday mid kalena dhaawac uu ka soo gaaray ka gadaal markii guriga ay ku nool yihiin lagu tuuray bam sidaa dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen wararka waxay intaasi ku darayaan in gurigan ay ku noolaayeen laba ruux oo ahaa gabadhii hooyadeed la tilmaamay gabadhii inay ku dhimatay halka hooyada dhaawac uu ka soo gaaray taasoo lagu dhabiibayo isbitaalka magaalada jowhar mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo goobtaasi gaaray waxa ay sheegeen in guriga ay ku noolaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle inkastoo weli wax faahfaahino dheeraad aysan ka bixin mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle arrinta ku aadan weerarka lagu qaaday gurigaasi ciidamada ammaanka waxa ay sheegeen in uu soconayo baba qalkaasi iyo ciddii ka dambaysay sidaas saxda ay u sheegeen mas-uuliyiinta saraakiisha ciidanka ammaanka welina waxaa soconaya sida ay tilmaameen baritaanadaasi dhinaca kalena waxaa si aada loo adkeeyay ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho oo lagu wada arbacada soo aadan inay ka dhacdo munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taasoo la qorsheynaya in ay munaasabada ka qayb galaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wadamada soomaaliya deriska la ah iyo sidoo kale hay-adaha daneeya arrimaha soomaaliya waxaa sidoo kale si aad ah magaalada muqdisho kaga qayb qaadanaya xaqiijinta amniga ciidamada gaarka ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midooda afrika amisom ee qaabka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya dariiqyada magaalada muqdisho ayaa lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan kuwaasoo ka qayb qaadanaya xaqiij inta laga gaarayo ama laga baxayo sabada calimasaarka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo sideedii bishani ku guulaystay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo fiidnimadan caawa waa naga intaa tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh